warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka subax aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda oo ka hor bisha dhisembar diyaarinaysa qorshaha amaahda ganacsatada booliiska oo helay hub laga qaatay askari lagu dilay ismaamulka turkaana ruuto oo gaashaanka u daruuray dhaliil uga timid raila odinga wararka soomaaliyana dhegaystayaal waxaan idinkugu haynaa guddoomiye aadan madoobe oo beeniyey warar laga baahiyey safarku ku maraya qaaradda yurub waa subax axada taariikhdun ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labaatanka bisha rabiicul awal ama bisha saddexaad ee islaamka sanadka kun afar boqol afartan iyo afar kusoo dhowaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliifa warka idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in maamulkiisa uu inta aan la gaarin bisha labaiyo tobnaad ee sanadkan dhammaystiri doono qorshaha lacagaha amaada lagu siinayo ganacsatada yaryar arrintan ayuu sheegay xilli uu ismaamulka kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka uu xarigga uga jaray biyo-xireenka diba dam waxa uu sheegay in satuuqa haslafaan ee ganacsatada ka daynsan doonaan lacaga iyo qiimo yar oo dulsaar ay ku helayaan tani ayuu hoosta ka xariiqay inay meesha ka saari doonto caqabadaha gaabadka dhaqaalaha lagu maareeyo ganacsiga maruu arrimahan ka hadlayay ayuu yidhi madaxweynaha dalka william ruto
tulikubaliana ya kwamba tutakuwa na hazina ya Hustler Fund ambayo italete chini gharama ya um, eh, gharama ya credit, tunaelewana, ikuje chini ili kila mtu aweze kuhakikisha kwamba anaweza kukopa pesa kwa bei nafuu bila ya kuangaishwa vile huyu eh, muungwana amesema. Mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango ya kuweka Hustler Fund itakuwa tayari kabla ya Disemba mwaka huu. Tayari tunafanyia ukarabati, tunaifanyia testing, na wakati mimi napanga, nyinyi pia mjipange, na njia ya kujipanga ndio hiyo Hustler Fund iweze kuwafaulu, muanze kujipanga kwa sako, kwa chama, kwa cooperative, ndio tuweze kupata nyinyi mahali ambapo hakuna mtu atakuuliza mambo ya mambo ya security security iwe ni kundi yako. So mwanze kujipanga. Nimeweka wizara maalum ambayo itasimamia cooperative na itasimamia SME na itasimamia mambo ya machama na itasimamia mambo ya sako, kwa sababu hiyo ndio njia ambayo tutahakikisha hakuna mtu atakuuliza security na utapata pesa kwa gharama ya chini. So wakati mimi napanga mambo ya pesa na vile itapatianwa, nyinyi mjipange ya vile mtapokea hiyo pesa.
ciidamada ammaanka ee dalka ayaa dib u eli hub saddex toddobaad ka hor ay burcad ka qaadatay saraakiil ay ku dishay bariga ismaamulka turkana qoryahan oo gaaraya shan ayaa nooca loo yaqaana g tree weerarkan oo lasoo tabiyey shan iyo labaatankii bishii hore oo lagu eedeeyey burcadda xoolaha dhacda ee bakood ayaa waxaa ku dhintay koow iyo toban qof dadkan ayaa isugu jiray siddeed ka mid ah ciidamada ammaanka guddoomiye xaafadeed iyo laba ruux oo shacaba waaxda qaran ee adeega booliska dalka ee m b s ayaa sheegtay in hubka dib loo helay kadib howlgal ballaaran oo ay sameeyeen waaxyaha kala duwan ee amniga taliyaha howlgalkan hogaaminaya joseph limo ayaa saraakiisha ku ammaanay inay ka hortageen weerar la doonayay in laga geysto koonfurta turkana hogaamiyaha dalka william ruuto ayaa gaashaanka u daruuray dhaliil uga timid madaxa isbahaysiga azmiya loomoja raila odinga dhowaan ayay ahayd markii mis odinga uu sheegay in maamulka talada la wareegay uunan wax ka qaban sicir bararka waddanka ka jira iyo qiimaha sare ee maciishadda waxa uu william ruuto hoosta ka xariiqay in adeegsanayaan qaab kale oo lagu kabcinayo wax soo saarka ganacsatada iyo beeraleyda
Nyinyi mlitumia bilioni nane mwezi moja kusubsidize unga ambayo haikufikia mwananchi. Sisi tutatumia hiyo bilioni nane yenu kusubsidize magunia milioni sita ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula ndio tuweze kupunguza gharama ya chakula Kenya.
ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gachagwa ayaa raila odinga ku eedeeyey inuunan dhaliilin maamulkii hore ee uhuru kenyatta
Unaongea mzuri sana na hiyo ndiyo kazi yako ya kukosoa sisi. Kama ulifanya hiyo kazi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhiggiisa dalka turkiga rajab dayib urduqan iyo xukuumadda dalkaasi u diray dhambaal tacsiya oo ku saabsan muwaadiniinta ku geeriyootay qarax ka dhacay goob looga qado dhuxul dhagaxa oo ku taala waqooyiga dalkaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay la qaybsanayaan murugada walaalahooda dalka turkiga ayuu u rajeeyey dadka dhaawacyada soo gaareen inuu eebba u boogadayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa alla uga bariyey muwaadiniinta turkiga ee ku nafayay qaraxaasi in alla u naxariiso samriya imaanna uu ka siiyo ehelkoodii iyo dowladooda dowladda turkiga ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn u taageera soomaaliya waana dowladdii ugu horreysay oo usoo gurmatay soomaaliya sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii markii abaar daran ee ka dhacday dalkaasi oo ay dad badan ku nafwaayeen isla wararka soomaaliya ayaynu dhegeystayaal ku ku guda jirnaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in al-shabaab dhibaato iyo gumaysi ku hayaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan dalka soomaaliya waxa uu sheegay in dadka soomaaliyeed ee xilligan fahmeen dhibaatada uga- ugu imaaneysa niraahda ururka al-shabaab islamarkaana dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay in laisku furo deegaanada iyo degmooyinka koonfur galbeed oo ay goodoomiyeen al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa intaasi ku daray in loo baahan yahay xoojinta kacdoonka bulsho ee ka dhanka al-shabaab qaar ka mid a gobollada soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan islamarkaana kooxaha kooxda al-shabaab ayaa weeraro joogta ka geysatay koonfur galbeed inkastoo maalmihii ugu dambeeyey uu kacdoon ka socdo dhankaasi iyo gobolka hiiraan kacdoonkaas oo looga soo horjeedo ee, oo looga soo horjeedo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab islamarkaana la doonayo ama shacabka iyo dowladda soomaaliya ay ku dhiirigelinayso inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ee al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan ayaa ciidamada halkaasi ka dagaalamaya ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab ku dhiirigeliyey inay dagaalka si fiican uga qayb qaataan islamarkaana qofkii mas-uul ka mid ah mas-uul sare oo ka tirsan al-shabaab soo dila la abaalmarin doona maruu arrimahan ka hadlayay ayuu yidhi gudoomiye cali jeete wadaada waxaan rabaa in gabadha laga dilo shabaab oo habarta laga dilo oo midka aad qaraabada dhow tihiin ee aad ogtihiin uu shabaab yahay in la dilaan u baahanaano ma la dilaya hadday saas tahay walaala lixdan jir baan ahay intaad dhufaysa ku jirteenna waa idinkula jireen dagaalka ma gelin oo dhan ma naga yahay ya hadduu dhab naga yahay waxaan u baahanahay inay run naga noqoto dowladdhamaaba oo lagu kicinayay adinkoo woona dhihi kara dhulkiinina jooga waxaanoo beeka emana wata war intiinna haddii qofba qof shabaaba dilo shabaab oo dhammaana ma ugudino nin walba nin shabaaba inuu dilaan rabaa nin idin ka badan laydinkama rabo nin kasta inuu nin shabaaba soo dilo shabaab oo maleeshiyaada qofkii soo dila hadda malees maqlaayo yaa qoortayda haysta oo madaxiisa ama xiniyihiisa soo laalaadinaa keena shan kun oo doolar waa amiir qofkii soo dila kuwa amiir maya waa tuuge kuwa laakiin ay u u ekaysiinayaan ninkii soo dila toban kun doolar waa cali dheere iyo kuwa la mida ninkii soo dilaana shan iyo labaatan kun waa yaa shaqaysan kara abaalna yaana erga kara aakhirihiisana beeru fulan kara jiilaalkana ka soo bixi kara hadda nin weyn baan ahay oday baan ahay ma- mas-uulna waan ahay been inaan ku hadlo waxay u kelifi karaa ma jiraan aniga dagaal safahoo la galo qof lagu dilay wax macnaa ma samaynayso waxaan rabaa inaad ugaarataan shan shan iyo labalaba inaad isu raacdo meeshan jooga oo in maahir aan juhu loo lahayn barkee waryahan nagama go'no ma naga go'no aniga waxaan rabaa wallaahi oo bilaahu talaa waxaan sii sheegaa waa run saas xiniyiisa ninka soo lalaadayna iigu keena ama iyagaa dadka madaxa ka guyi jire madaxiisa ii keena hadduu maleeshiyaad yahayna waa qiimahaas war haddaad ayagaa bilaash ilaahay ugu dhowaana dhihi jiray dad islaamiinta dilaan haddaad alle ugu dhowaanaysaan oo diintu caddaynayso oo dhulkiinna ka xoraysanaysaan sahayna laga guntanayo waa wax fiican soo ma kaasina wuxuu ahay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyta cusmaan haatanna intaanan wararka caalamka u gudbin eh, dhankaasi haddii aan aado wararka soomaaliya ee la xiriira gudoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa booqasho ku jooga magaalada vienna ee dalka istria ayaa halkaasi ka wada kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo madaxda dalkaasi kulamadii ugu dambeeyey ayaa waxa uu la qaatay dhiggiisa dalka astriya mudane walberg shaksabotka iyagoo ka wada hadlay arrimo ku saabsan labada dal ee soomaaliya iyo astriya xildhibaan maxamed sheekh cabdulaahi cusmaan jenaraal ciiro oo ka mid ah wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka ayaa beeniyey warar maalmihii lasoo dhaafi oo aad loogu faafinayay baraha bulshada oo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ay shaacinayeen oo ahaa in guddoomiyaha madaxa dalka astriya kala hadlayo arrimo ku saabsan udoodidda dadka isku jinsiga ee isku guursanayo xildhibaanka waxa uu sheegay in warkaasi uu yahay mid aan waxba ka jirin islamarkaana ay saa abaabuleen dad doonayay inay suurad xumeeyaan safarka guddoomiyaha uu u sheegay inuu heshiis la saaxiiday dhiggiisa dalka astriya iyo madax kale guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya shaqaadan madoobe ayaa lagu wadaa inuu booqdo wadamo kala duwan ee qaaradda yurub ku yaalo si uu si uu ula kulma xildhibaanada kale ama guddoomiyeyaasha baarlamaanada wadamada qaar ee yurub oo la filayo inuu gaaro maalmaha soo socdo isagoona haatan ku sugan dalka astiriya dhanka kale xildhibaan maxamed sheekh cusmaan oo ka mid ah wafdiga uu hogaaminaya guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ka warbixiyey safarka madax guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya ee uu ku joogo dalkaasi ama dalalka netherland iyo asriya uu ku maray markaas sida aad la socotaan guddoomiyaha baryahanba wuxuu ku marayay booqashooyin ay u fidiyeen guddoomiyaasha baarlamaanka dalalka en, sida netherland en, belgium um, austria iyo Lux- luxembourg social media waxaan ka arkaynaa baryahan warar fool xumaynaya en, wafdiga guddoomiyaha iyo ma garanaysaa een, baarlamada baarlamaanada adduunka uu asaga kulanmada la sameynayo dad suurad xumeynaya oo si xun u fasiraya ayaan arkaynay oo social media ka wada oo ay yacni ka muuqdo mas-uuliyad darro isla markaas aan ka suurtoobin een, guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliyeed iyo magaca baarlamaanka soomaaliyeed aan u qalmin in niman soomaali magaca soomaali sheeganaya ay suurad xumaynayaan ama magaca xumaynayaan ama si kale u fasirayaan weji kale u yeelayaan Een, taasoo ka muuqato yani aqoon darri iyo xaqdi ama xaasidnimo iyo doqonnimo ay ka muuqato Een, waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ma marin habaabin kartaan kuwiinan caloosha ka jirin waxaa weeye wax aan loo baahnayn oo magaca soomaaliyeedna meel ka dhaca ku ah ayaad wadaan inta waxgarata ee soomaalida ah ayaa idinka badan mana aqbali doonaan waxa foosha xun leh idinka aada wadaan Een, waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa in guddoomiyaha baarlamaanka iyo- iyo wafdigiisa ay wax dan u ah dalka iyo dadka soomaaliyeed ay ka shaqaynayaan taasoo miro dhalkeedana la arki doono Een, waxa barbogandada ah ee dadka wax magaratada ay een, faafinayaanna aan dheg jalaq loo siinin Een, de waa garan kartaan sheekh aadan madoobe waa nin culimo ah oo diinta islaamka dadka loo soo doonta ah marka kama suurtowdo waxyaalaha ay ka sheegayaan Een, ummadda soomaaliyeedna uma qalanto isagana lagama yaabo inuu waxaas ku kaco Een, annaga waxaan ka mid nahay shirarka guddoomiyahan la fadhinay waxyaalaha laga hadlayna waxay ahayd Een, heshiisyada labada baarlamaan waddan kasta in capa- capacity building loo sameeyo Een, baarlamaanka soomaaliyeed maadaama Een, dhalinyaro cusub oo siyaasadda ku cusub aqoon-yahano ah ay ku ku jiraan baarlamaanka soomaaliyeed Een, taas micnaheedu waxaa weeye kor u qaadidda aqoonta waayo aragnimada een, dhallinyarada ama ba- ba- ku soo biirtay baarlamaanka soomaaliyeed ayaa ujeedadu tahay iyo guud ahaanba sidii baarlamaanka soomaaliya ula jaanqaadi lahaa baarlamada- baarlamanada kale ee adduunka Een, sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa anigoo ka mid ah een, wafdiga guddoomiyaha inaan waxaas waxba ka jirin dalka iyo dadka sumcadda in laga xumeena ay rabaan weligoodna ay sheegi jireen qof nool bay dhihi jireen waa dhintay waxay la mid yihiin kuwaas oo kale marka insha allah waxaan idin leeyahay kuwiina noocaas oo kale ah een, ka waantooba ogaadana waddanka inuu sharci leeyahay oo laydinku qabsan karo waxyaalaha aad sheegaysaan oo sharciga laydin marin karo wabilahi towfiq waa tahay haatan wa- wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka waxaa sare u sii kacay khasaaraha nafeed ee ka dhashay qarax laga soo tabiyey goob macdanta laga soo saaro oo ka dhaca oo ka dhacay aan iraahda dalka turkiga ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in falkaasi ay ku nafwaayeen afartan iyo kow qof howlwadeenada samata bixinta ayaa soo gebagabeeyey howlgal ay ka fulinayeen goobtan oo ku taalla magaalada amasra madaxweynaha turkiga rasib tayib urduqan ayaa xaqiijiyey in qof macdan qodato ah oo la waayey ugu dambeyn meydkiisa la helay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga suleymaan saylu ayaa sheegay in siddeed iyo labaatan qof oo dheeraad ah ay dhaawacmeen